أحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة فكيف إذا تخاذلنا bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel weliba oo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka andalus podcast maanta waxaa barnaamijkeena marti ku ah shakhsiyad ee in badan usoo joogay baraarugii islaamiga ee dowladdii kacaanka ee in badan soo dhex fadhiistay xalaqaadkii cilmiga sharciga ee masaajidda ee magaalada muqdisho xilligii dowladdii kacaanka sidoo kale goobjoog uu ahaa kacdoonnadii jihaadiga ahaa iyo weliba sidoo kale halgankii dalkan lagula galay saliibiyiinta soddonkii sane ee ugu dambeeyey wuxuu sidoo kale ka mid ahaa dadkii ka qayb galay shirarkii ugu waaweynaa ee shirqoolada iyo mu'aamaraadka loogu maleegayo ummadda soomaaliyeed ee ka dhacay dalka iyo dibaddiisa intaba wixii uu ka ogaa iyo wixii uu goobjoog u ahaa ayuuna inooga warrami doonaa wuxuu inooga warrami doonaa shirkii asmara iyo shirkii jabuuti ee ahaa shirqooladii ugu waaweynaa ee loo dhigay ama debinadii ugu waaweynaa ee loo dhigay jihaadka soomaaliya dayfkeenna maanta waa sheekh muuse cabdi caraale oo in badan inooga warrami doono qisaskaas uu goobjooga u ahaa sheekh muuse marka hore kusoo dhowow barnaamijka bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbi alcaalamiin wsala allah wsalam calaa nabiyina maxamed waa ku dhowahay waana mahadsantihiin waanan kaga mahad celinayaa fursadda aad siiseen jazaakum allah khayr annagana sidoo kale waan kaaga mahad celinaynaa fursadda aadna siisay iyo sida aad dalabkeena usoo ajiibtay sheekhana qiso dheer oo silsilad ah oo isdabataalla ayaan insha allahu tacaala doonaynaa inaan barnaamijkan maanta aan kusoo gudbino balse sida ay u kala horeeyeen ayaan insha allahu tacaala u kala horumarin doonaa una soo sardin doonaa marka hore waxaad nooga warantaa sida cilmiga sharciga ah uu kusoo gaaray dalkan iyo sida xaalka uu ahaa ka hor inta culimadii budhiga u ahaa cilmiga sharciga ee soomaaliya aysan wadanka ka hana qaadin soo dhowow bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbi alcaalamiin sidaad ogtihiin ood ka warqabtiin soomaaliya oo ku taalla geeska afrika islaamku wuxuu kusoo gaaray si nabadgelyo ah oo aan xoog iyo seef midna aan lagu islaamin dawcan ah si dawcan ah sidaas daraaddeed waxaa aad u yaraa ku dhaqanka shareecada ay dadku ay ku dhaqmeenna waa yareed oo dadku iyagoo islaamkoodii soo gaaray oo qur-aanka lasoo gaarsiiyey fiqiga gaar ahaan imaam shaafici fiqigii soo gaaray keliya uun shareecada waxaa laga yaqaana in gabdhaha lagu nikaaxsado diyooyinkana lagu kala qaato laakiin dhaqan kale oo maarata weyn xataa diyooyinka naftirkooda dadku xeeray lahaayeen oo herebel iyo herebel saasaa noo xeera herebel saasaa loogu dhaqmi jiray oo maxaa u sababa marka in dadkii diinta dawcan ay kusoo gaartay oo aysan qasab aysan kusoo gaarin haddana ay ku yaraata ku dhaqankii iyo ku camalfalkii yacni waxaa yaraa cid isu xil saartay inay tadbiiqiso oo dadka waxaan lagu tadbiiqiyo oo lagu maamulo ma jirin marka iltizaamka waxaa kaga fiicnaan kara dadka oo qasabka dadka lagu ilsaamiyey oo lagu maamulay oo lagu dhaqay dadkaasaa qabse og yani laakiin dadka khiyaarkooda marka la siiyey waxaana yaraaba inta baratay shareecada inta baratana oo qur-aanka taqaana waa yareed inta fiqiga nafskiisa baratana waa yareed marka dadku dad caamaa laakiin guud ahaan muslimiina ay isaga badnaayeen meelaha xoog islaamka uu ku gaaray aathaartii uu ka tegay waxaa ka mid ah in gabdhuhuna ay xijaab qaateen luqal carabiyana laga bartay laakiin soomaaliya labadaasba aathaar ma lahayn gabdhaha iyago ayagoo timaha u titacan yihiin marka dadkaas ijbaarintii ka faa'idaysteen ijbaarintii ka faa'idaysteen waa lagu dhaqay shareecada waa lagu waa lagu maamulay waa lagu ilzaamiyey laakiin soomaaliya cinda kuma ilzaamin yacni waxaa dhici jirta wax la yaab kale ninkan soo shiiqa oo gabdhaha xira oo wax xukumiya waxna xalaaleeya in gabadhiisu ay qaawan tahay naagtiisu qaawan tahay wiilashiisu ayna dukan yani cidda dhan inay maarata yani dadkaas ka mid yihiin isaguna waa sheikh marka dareenka ah in waxaan ficil loo bedelaba dadka kuma jirin kuma badnayn ha yani wax un la iska barto thaqaafo ahaan ay ninkii yaqaan u yaqaanay ahayn laakiin wax loogu talagalay in la tadbiiqiyo dadku mayna ahayn wuuna yaraa cilmiga nafsigiisa wuu yaraa culammadu way yareed oo fiqiga taqaanaa yareed macallimiinta qur-aankaa yaraa qur-aanka annaga waxaan soo gaaray qiraa'atu abi camar oo aan tajwiid aan yani tasiix iyo tajwiid aan lahayn oo uun maarata yani hoogaa maarata yani la akrinaayo saasaa muddo dheer ay maarata yani ummadda kusoo socotay inta anigu aan garaadkayga oo aan soo gaaray ama aan maqalkeedoo huban aan haayo cidda ugu horreysay oo qur'aanka kariimka tafsiirkiisa oo waaqici ah oo dadka nool la hadlaaya awaamir iyo nawaahi iyo waajibaad dadka saaraaya oo dadku ay dareemaan waxaa ugu horreeyey allah ka aqbalo allahanu naxariisto sheekh maxamed macalin xasan nin lii jir anigu waagaas tafsiirkiisii maqaamka uu ku akrinaya cabdulqaadir masaajid cabdulqaadir uu ku akrinaya kama qaybgelin laakiin markii dambe waa la kulmay soo tafsiiro akrinaayo isbaysiguu ka bilaabay markii dowladdu dhacday kadib adana laba dhagaxuu ka bilaabay oo masaajidkiisa haweyn oo dadku suumaa jireen taariikhdaas waa taariikh dadka dhan ay wada ogyihiin calaa kulli xaalin wadaadkaas dowladdii sidaad barre wuxuu ka noqday agaasimaha arrimaha diinta isagoo agaasimaha arrimaha diinta ah ayuu tafsiirkana bilaabay marka arrintaas wuxuu kacaanku dareemay kacaan kalo cusub inuu meesha ka dhashay markii la arkay dad badan oo soo buuxsamay waaqica lagu tadbiiqinayo markii dad badan oo la arkay oo xalqaadka buuxa oo masaajidka inta qaadi waaya bannaanka fadhiistay arrintaas waxay noqotay arrin shuuciyadii iyo hanti wadaagga waagaas jiro xoogga lahaa kor imaanaysa waxay keentay in la xiro dhowr jaraa lasoo daayey haddana waa la xiray isaguna mar alaa markii la xiro markii lasoo daayo wuxuu bilaabaya inuu tuska dib u bilaabo ilaa waagi dambe ay dhacday inuu ka bilaabay xabsiga dhexdiisi xabsiga dhexdiisa inuu tusir ka bilaabo dadka maxaabiista ahaa inuu bilaabay ee ay waayeen waddo kale oo aan hayn in xabsiga lagu dhex dilo ninaa waxaa loo dhiibay bir oo xoog leh oo biraha matoorada yani albar akaamka birta la yidhahda bir waxaa jirta warwareegsin leh oo albar akaam leh oo ganagana badan leh dadka makaanigiinta yaqaana birtaasaa nin la galay xabsiga dhexdiisii madaxuu ka bashaaqay ayadoo la rabo inuu isku dhex darsamo shiiqa xabsiga isagoo ku jira waa la qaaday isbitaal maarata digfena la geeyey aduu muddo kadib waxay dhaheen qolada dowladda waxay dhaheen waa waalan nin waalan u ah laakiin waxaa la garawaya xabsiga dhexdiisa nin waalan wax birtaas u dhiibay marka waxay ahayd arrin loogu talagalay in la dilo oo uu isku darsamo oo calal aqali uu fahmkiisa dhumo maadaama markii bannaanka la joogana uu tafsiir akhrinayey markii la soo xirina uu tafsiir akhrinaya waa nin markii dowladdu halis ay u arkaysa ha halis ay u arkaysa marka waa madaxa laga bejiyey laakiin ilaahay fadligiisa arrintaas waxba kuma noqon waa ka badbaaday waa gartay ninka tafsiirka ugu horreeyey oo dadka fahamsiiyey in tafsiirkaanu qur-aankan kariimka loogu talagalay koonkan in lagu maamulo oo waaqaca maarata taabanaya wuxuu ahaa wadaadkaas dhinaca kale dadku waagaas waxaa weeyaan tawxiidku waa yaraa ama maba jirnaa la dhihi karaa dadku waxay ahayn dad qubuuraha iska aada shardi ka xirta xoola u qala ku citikaafa wax ka rajeeya yacni u qayshada sheekh habloobow ninkii marka aan anigu aan lana kulmay oo ugu horreeyey wuxuu ahaa sheekh nuur cali colow sheekh nuurudiin lala dhihi jiray ninkaasaa ugu horreeyey nin ka hadla shirkul qubuur uu ka hadli jiray shirkul qubuur in qubuurta aan maarata yani waxba aan maarata yani aynan ilaahay subxaana watacaala maahana aynan ayadu waxba tari karin oo shiikh loo yeerto waxba uuna tari karin oo shiikh sharad laga galo waxba uuna tari karin oo shiikh maar lagu citikaafo waxba yacni wadaadkaas ayaa ugu horreeyey nin waa yeelow ahaa anigu markaan la kulmay muxaadarooyin badanaan ka dhegaystay kulamo badanna waa la yeeshay allah ka aqbalo ninkaasaa ugu horreeyey wax tawxiidka si rasmi ah dadka ugu baraarujiye tajwiidka sida la wada og yahay ninka la dhihi jiray sheekh cali suufi raxmatullah calayhi oo kaas balbalaar masaajidka weyn ku lahaa ayaa ugu horreeyey nin qur-aanka kariimka in tajwiid lagu akhriyo ninkii dalka keenay oo soomaaliduna ay ka istafiideen laakiin dad badan marka hore u haysteen qur-aankii oo la bedelay oo noqday waxyaalaha dadka lagu eedeeyo oo yacni laga dhigo inay bidca yihiin oo qur-aankii la bedelay dadka saasaa lagu eedeyn jiray saas daraaddeed waxaa loo taargadgarinaya masaajidda yani dugsiyada tajwiidka ah waxay qur-aanka inay bedeleen inay qur-aanka bedeleen oo ay la yimaadeen waxaan la aqaanin oo cusub ay keeneen waxa lagu taargadgarinaya taasay ahayd ninka ugu horreeyey oo xadiiska dhinaciisa ninka ugu horreeyey oo kitaabkan riyaad saalixiin ka akhriyey soomaaliya wuxuu ahaa sheekh ibraahim suuley raxmatullah caleyh isaguna waa geeriyooday saddexdaas nin waxay ahaayeen nimankii cumdada ah soo afar nin intaan hadda sheegay sheekh maxamed macalin iyo sheekh nuurudiin cali colow sheekh ibraahim suuley iyo shaacari suufi waa afar nin wa afartaas nin afartaas majaal raggii ibraasiyey oo maarata laga bartay oo dadka maarata yani ku nashriyey ayay afartoodaba ahay afartan bala kulanta marka afartaba nacamaha afartaba waa soo gaaray afartaba waa soo gaaray afartaba waa maarata yani waa la kulmay shaacari suufi raxmatullahi calayhi asagoo lagu wado bahalkan la yidhaahdo cajaladan bahashan wareegta lagu wado kursiga lugaha leh ayaan maarata yani ayaan ayaa laakiin xilliga anigu aan la kulmay waxaa xoogga duruusta bixinaya cabdirashiid oo markaas asagu booska aabihiis soo buuxiyey laakiin odaga waa sildu ka jirnay waana la kulmi jirnay waa yeelow laakiin marka ahaa
intaas waxaa jira xilliga marxaladaas nin kale oo la oran jiray maxamed guuleed oo jaanibka kale ee dowladda ay adeegsan jirtay oo culimadan maxamed guuleed maxamed guuleed kaarshe wuxuu ahaa waa ninkii laga dhigay agaasimaha arrimaha diinta iyo awqaafta waagiisa hore nin culamo ah ayuu ahaa oo diinta faafiya oo la yaqaano oo weliba aftahan ah oo masaajidkan la yidhaha siigaalo isaga naftigiisa wax ka akhrin jiray tafsiirka aad u yaqaanay masaajid kale wuxuu ka akhrin jiray xareed la yidhaahdo ku yaalla biyodega markii jidkan howlwadaag la qaado masaajidkaasna waxuu ka akhrin jiray wadaadka waxaa qaatay dowladda oo agaasima ka dhigay markay agaasima ka dhigteen ayuu wuxuu u shaqeeyey wixii uu awal ka shaqay jiray lidkooda oo ah in diintiiba lala dagaalamo masaajida lala dagaalamo culamada lala dagaalamo dugsiyada qur-aanka lala dagaalamo manhajkii dowladdu ay wato shuuciyada inuu garab u noqdo maxamed guuled kaarshe ninkaas u ahaa agaasimihii arrimaha diinta u ahaa dhib badan u geystay culamo badanaa la xirxiray gabdho badanaa maarata yani la jir dilay oo la xirxiray dugsiyo badanaa qaarna la dumiyey qaarna maarata la iflaasiyey taariikhaha aniga aan hadda aan xasuusto waxaa ka mid ah dugsigii macallin gaafow iyo macallin aweys wada lira ay macallimiin ka ahaayeen oo ku yaala buurhindi meeshaan la yidhaahdo cabdullahi cawreere korkooda guri uu leeyahay ninka la yashaa cabdullaahi sheekh nuur wadaad la yidhaahdo oo maarata min qabiilati sacad oo reer hilowle ah gurigiisuu ku dheganaa dugsigaas dugsi gabdhahi wiilalba dhigtaan oo ah labadaas macalina macalinka ah macalin gaaf hadda nin nool waayo weli aniga imaaraadkan ku oga hadda asagoo maarata dadka imaaraadka ka dejiya ayuu ka mid ahaa dugsigaas waa lagu soo duulay gebigiisaba waa la dumiyey subax sabtiyana dugsiga dariiqyada soo gala ayaa waxaa la dhigtay baabuur oo ciidan markaas cid all cidii timaadaba baabuurkaa lagu ridaya shabaqlayaasha markaasaa la wada xiray ardadii iyo macalimiintii wixii la arkay dugsiga kalena waxaa ahaa waxaa lahaa nin layahaa macallin mukhtaar dharkeenlayuu deganaa markii ugu dambeysay dugsigu lahaa dugsiga waxaa lagu dhigaya qiraa'atu abi camar ayuu inta badan akhrin jiray dadkii ugu horreeyo ka istafiiday shacali suufi oo kamid ahaa dugsigaas waa la soo waxay uga duwan yihiin marka dugsiyadan la beegsanayo dugsiyada kale maxay uga duwan yihiin maxaa lagu haystaa waxaa lagu haystaa tajwiidkaaba la yaaban yahay tajwiidkaaba waxaa loo haystaa wax bidca ah oo soo kordhay oo diinta lagu bedelayo inuu yahay ayaaba loo haystaa marka dadkii mayna aqoonin tajwiidka ma aqoonin qur-aanka si waxaa laysaga akhri jiray maarata yani ilaahay xaalkiisa og yahay marka tajwiidka dowladdaa beegsanaysa dowladdaa beegsanaysa marka macalimiinta la beegsanaa mise ardayda labadaba labadaba waa la beegsanaya maxaa yeelay dugsiga macalin mukhtaar gabdhihiina waxaa lagu aruuriyey shabaqle wiilashina waxaa lagu aruuriyey shabaqle iyo macalinkii gabdhihii saddex maalmood kadib waxaa la geeyey isbitaal banaadir iyadoo leeyahay gabdhahan waa sharaamid waa in la baaro gabar agaasima ka aheeday waaxda meesha oo dhalmada ayaa loo dhiibaa layiri gabdhahan baar saddex gabdhooday saalada saartay meesha gabdhuhu ku umulaan saddex gabdhood markay saartay waa gabdho yaryar oo maarata yani midka ugu roono labay toban jir saddex toban jir maaqaan wax saasa ilmo yaryar waayo qaarkoodba weliba aynan qaangaar ayna ahayn intooda badanba qaangaar maaha qaarka qaangaarkana waaba maarata yar yihiin gabadhii ayadoo xanaaqsan oo shucuur maarata dareen bini aadannimo oo galay ay soo baxday markaasay nimankii booliiska taagtaagan waxay tiri lacanad allaha ku rida wuxuu ilmaha soo aruuriye ilmaha wejigayga ka qaada meeshaad ka keenteenna geeya inay abriye yihiin inay beri yihiin ayay ka damqatay markay baartay saddex gabdhood saartay kugu waaweynaa weliba ayay waxay darantay in la dulminayo wamaca daalika gabdhaha sharaamiidda markaas meel la yidhaahdo buurkaroole waxaaba ka furan maxalaad tijaariyahoo naagaha jirkood ay ka ganacsadaan oo haddii wax laga qabanayo meeshaas meeshaasaa dowladdaaba og oo canshuurta waxaa jiray hoteelada waaweyn ee curuba iyo jubba waa lagu tumanaya marka ayadoo taas loo jeedo waxna aan laga qabanayn weliba dowladdu ay dhiirigelinayso ayaa maarata yani ayaa gabdhihii yaraa dugsiga dhiganayana waxaa lagu tilmaamay inay zunaad yihiin waana la xirxiray waa kii ninka la yidhahdo abshir nuur faaraab shibcadle oo xilligaas maarata yani nin gabyaana ahaa nin dareenka saxawadana qabay ahaa waatuu gabayga ka tiri wuxuu yidhi ilaahayow adigaa qaadiraho qaniyaho weyne quwad ba laha iyo xeelad rabbiyow adiga kayrkaa qabuuraha markay tuugayaan qolada aan sheegto qalbigayga waataan ka jaray adiga kayrkaa intaasayna nagu qoonsadeen qurabadeenniiye nama qabato inay nagu qoslaan qacyo nuugyadii aniguba waa ka qayroon lahaa qadafka kaagaah abidkay imaad qadin inaan qaadirow iliye caawana qasdaan leeyahon kuugu qayshaday qamuuyada inaad naga rogtaan kuugu qayshaday wadaadkaas markaad qabatid iyo qolada taageerta wadaadka uu sheega waa maxamed guuleed arrimaha diinta u qaabilsan oo dan dadka xirxiraya wadaadkaas markaad qabatid iyo qolada taageerta qasadkayga waa ka hayaa qaaliga ahaaye ilaahu baryaha igu qadin qaadiraa tahay siigaale waagu qabsada kana qudbaynay qalbigan ka taageeri jira ilan qaybka ma ogeyn nin qabiil ku haaraamayaan qaadacoon jaraye waxaan ugu khidmay jira inuu qiimo leeyahay yani dadka la yeso soomaalida ay yesaan maxamed guuleedka marka yani abshir wuxuu leeyahay yani nin qabiil ku haaraamay oo wax ka sheegay qabiilkiisa oo qabiil yani ku dhaliilay aan qaadacoon jara buu yiri oo asaga dartiis asaga dartiis waxaan ugu khidmay jira inuu qiimo leeyahay qalbigiisa waa laga masaxay qowl ilaah yiriye qisasaa ku soo hara ibliis kheyr qaarku leeyahay qayleysa waxaanu baryahan qaaqda lahayaa buu yiri qaadiryo weeyaanuna yiri quracda waaweyne qaadirkay ku soo qabay muxuu been qayaxan sheegay wuxuu ka qayb galay maxamed guuleed siyaaro ka dhacaysa dhuusamareeb eeriyadeeda sheekh yuusuf direed markaasu wuxuu yidhi sheekh yuusuf direed geedaha waaweynoo quracda intuu abiisa siiyey ayay la xadreeyeen marka canjalo laga soo duuba abshir loo keenay dhegeysa ninka wuxuu leeyahy markaasuu ku darsaday qaadiryo weeyaanuna yidhi quracda waaweyne qaadirkay ku soo qabay muxuu been qayaxan sheegay qaadirkay ku soo qabay muxuu been qayaxan sheegay wadaadyahow gabdhaha qaawanaad qaar ku leedahaye nin kamiis u tolay oo asturay qaran ma ceebayne qasadkaaga waa garanayaa qaacu daba yaale wuxuu talada kala qayb galaa qoon lama og yahaye waa shuucigii naga qaxaya qolada waagiiye waxaa qaranka lala maagan yahay qaalmarogodkiiye qur'aanka iyo xadiiskay rabaan inay qasheeyaane laba qolo hadday dirirto oo qolo la naafeeyo maatida raggii laga qashaa nabad ma qaataan muxsinaadka aad qaawiseed qadaftayood cayday qarni dabadii ha ii gaarta ama bilaha qaarkoode insha allahu sidaan kugu qoray waa lagu qabana gooraad ka qoomaysos haddaad qalinkaysaah qaalmarogodka dunidana sheikhu soo qadari maysa yani adduunyadu inay sida adiga hadda aad maanta u hayso inayna noqonin yani isbedel imaanaya hadda waa ficlan waana yimid maxaa yeele hadda xulufadii maxamed guuleed wax laga haya maanta lama wuxuu kaloo yiri wuxuu gablan ilaahay u keen geeri fila waay guuleed ma maanta xaqii go iyo shaar sista wuxuu garab ka haystaanoo waa nacas ka gaabnaaya cali samatar qaraab ahayana u aaneynaya oo dowladda nufuud weyn ku lahay oo madaxweyne ku-xigeenna ahaa wasiir gaashaanigana ah wuxuu garab ka haystaana waa nacas ka gaabnaay gafur xume shaqaawadu mahaas ma idin gaarsiisa soo ma jeed markuu guurku waayoo la yiri gaalo wax ma dhaantid gar wuxuu u helay inuu yidhaha goonna wada qaata go'an weynaadna cod gab isku siiseena gacmadheerihinuna qalbiga weyga gubayaah gollankiina muujiya ishaan gulcu ku siistaah ama gala xabsiga shay horaan maanta gudayaah buu yiri magarat marka abshir raxmatullah calayhi nin kaalin weyn ka soo qaatay ayuu ahaa weliba waxaa jira waagaas mar ay dowladdu samaysay dad badan ay waxay ka soo aruursay gobollada nimankii suufiyadaha aa la soo aruuriyey maxaa yeele annaga waxaa dalka haysta waagaas waxaan suufiyada ahay saxawada islaamiga ay fahamka diiniyadoo saxda iyo tawxiid lama aqoonin waxa waddanka ka jira waxay ahayn maarata nimankan qaadiriyada iyo axmediyada iyo saalixiyada nimankaasaa ka jira marka inta las markii la arkay marka inay nimankan saxwadaa soo baxeen ayaa dowladdu waxay isugu yeertay wax allaale waxa gobollada xataa laga keenay waxaa laisugu golaha baarlamaanka golaha shacabka laisugu geeyey shir todoba maalmoo socdaa loo qabtay waxaa lagu dhiirigelinayey inay dadkan ay soo sheegaan dowladduna ay wax ka qabato waxaa la yidhi masaajida inla joogaan mawlacyada inkula dukadaan dugsiyada qur-aankay joogaan adinkaa yaqaana adinkaa garanaya soo sheega annaguna seefti lagu goy laha ayaan haynaa waxaan xasuustaa telefishinkan laga soo daayey maxamed siyaad barre marka lasoo khatimayo maxamed guuleedaa u yimid markaasu wuxuu yidhi maanta waxaa noo imaanaya madaxweyneheenna aan jeclayn asaguna na jeclaa annagu culumaa nahay markuu noo yimaado ma sacbaynay nabi yiri waxaan qaadaynaa saliga nabiga maxamed guule dhahay wa ficlan waxaa yimiday maxamed maxamed siyaad barre iyo wasiirka arrimaha gudaha xilligaas oo la dhihi jiray axmed salimaan cabdalle aina salimaan dafle wasiirka arrimaha gudaha uu ahaa shanta golaha sarena waa ku jiray markay labadooda soo galeen ay hal mar waxay la istaageen rabbi salli rabbi salli oo cirka lagu tolahay ma daawataaday aniga waa daawadaha telefishinkaaba laga soo dahay rag oo waxaaba jira ka qayb galay oo wadaadada ah oo qarsoona nawaaba jira oo nooga sheekeynaya si dabdi ah wadaad hadda jooga jiro sheekh cabdulqaadir warsame sheekh cabdulqaadir xasan warsame la waa nin waayeel hadda jooga wa wuu ka qayb galay shirkaas waxaan ka qaatay buu yidhi infiitada cali xaaji yuusuf waa la yidhaahdo xoogaa mustaqaf uu ahaa nin jaamacad kasoo baxo ahaa marka ninkaasaan ka qaatay olifito markaasaan meesha galay si meesha waxa dhacaya aan u soo koobiyeyo weliba wuxuu ii sheegay markii uu khudbaynayay maxamed siyaad barre wuxuu ku bilaabay taas waxaan ka dhegeysanay telefishinkan ka fiirsaday wuxuu ku bilaabay markay ayaga rabsali qaadeen ayuu wuxuu yidhi iimaanka alla idinka qaad iimaanka alla idinka qaad saddex jeer uu ku celiyey waxay yidhaahdeen buu yidhi kacaanku diinta waxba uma qaban soo ma ahan buu yidhi qaadiriya axmediya saalixiya oo kacaanka hor isdili jiray wax hadda salliga isla qaadayso ayaga ma ahan buu yidhi cajiib markaasi mar kale hadda cirka ku taleen markaas wuxuu qanjaruuftay iyadoo la arkaayo dadka telefishinada ka fiirsanayaan ninka la yidhahdo axmed salaam cabdalle oo arrimaha gudaha oo qanjaruufta yani saa u geliya marshada fiiri waa saa u kaceen fiiri yani waa lagu ciyaaraya waxba wax inayn ahayn la ogya soo ma jeed cajiib marka ninkan aan kaaga warramaya cabdulqaadir xasan warsan waa nin hadda nool inaad la kulantiin yowm min alyaama waa dhici karta waan kaga sheekay qisadaas wuxuu yidhi nin ila fadhiyey ayaa waxaan yidhi garabka ugu hayay war ninyahow maanta fursadaan haysanaahe waxaa nala joogo noo yimid madaxweynehin aan jeclayn isagoona na jeclaa waa sida lagu maxamed guuled sheegay maan ka faa'iidaysanoo niraahdo shareecada ilahay nagu xukumo shareecada dalka ha lagu xukumo aan shareecada kitaabka allah nagula xukumo maan niraahdo ninka markaasuu inta booday oo haf yidhi oo wiroor ku soo celi maxaa tiri yani wuxuuba damcabi inuu aniga dadka itusiyo dadka ugu soo jeeda dadka ugu soo jeedi markaasaan indhaha inta u kala qaadan ayru wareha fadhiiso markaasuu haddana waxay moodo inaan nabadsugid ahay waddana imali markaasuu si deg deg u fadhiistay yacni markaas waxaa lagu boorinaa nimankan suufiyada inay nimankan saxwada ay soo soo afjaraan soo abjaraan ha oo dowladday ayagu isla kaashadaan al-shabaacada gab yaroo ka tiri wuxuu yidhi wuxuu yidhi markii shacabka ay guro jireen xaqa la gaarsiiyey oo guubaabo tawxiida iyo gabagu saameeyey wuxuu la hadlayaa suufiyadu ka hadlaya markay shacabka ay guro jireen xaqa la gaarsiiyey oo guubaabo tawxiida iyo gabagu saameeyey saamiye waxay dowladda u hoosgaleen garabna loo siiyey loo siiyey yacni waxaa gabaga gabaga waa kasoo waxaa ka- wuxuu ka bilaabanaya giddigood dariiqooyinkan calanka giirgiiran weligood xaqay ganacsadaan gaala racyadu yibi waa garta ayagoo gabawsiya aan xero ku soo goyn oo shacabka ay gura jireen xaqa la gaarsiiyey oo guubaabo tawxiida iyo gabagu saameeyey waxay dowladda u hoos galeen garabna loo siiyey nin kastoo garaad buuxaluhu waa garwaaqsaday diiwaanka noo geliye waa goolka tobanaade balse guusha haddaan helnay buurta guradeeda gaale islaaniya mid uun geli lahaayeen bu. waa la kala waa Waa kala gaale- bixi lahaa.
waa la kala bixi lahaa yani xilligaas xilliga oo maarata Aad iyo aad.
gabagaas tirna waa gartay marka eh, dagaalkii marka maxamed guuleed uu ku hayay diinta waxaa yani sidaas dugsiya- ayuu ahaa dugsiyaas aaldumiye waxaa ku xigay Mhm.
in ilaa sagaal wadaad oo hadda qaarkood ay nool yihiin Mhm.
in maxkamadda badbaada qaranka talageeya toogasho lagu xukumo waa usoo noqon doonaa Ha.
qodobkaas ee, mawaadicdii ee, cilmiga iyo nashrintiisii marka laga soo tago culimo waxaa jiray magacyadooda ee, sida ee, wadaad lagu magacaabi jiray shariif sharafow oo Shariif dadka ay Sharafow.
sheegaan aniga mithaaloo kale aniga kun sagaal boqol sideetan afartia fahmigeyga saxiixa oo aan wax fahmo shareecada ilaahay iyo saxawada islaamiga aan wax ka fahmo Mhm.
kun sagaal boqol sideetan afartii ayay ugu horreysay Mhm.
intii ka horreysa ummadaas ummadaasan ka mid ahaa Mhm.
qur-aankaan aqaanay waan iska shaqaysana shaqaalan weli markaas ah dowladda maarata yani shaqaal u ah E, waxaa jirtay e, waxaan dareemay ishaysad culimmadii dadkii muranka dhexdhexeeya Mhm.
oo laysku haysto oo kanaa bidciya iyo kanaa maar sunniya iyo khilaaf badan oo- waxaan goostay markaas kadib inaan raadiyo wax saxda ah.
Mhm.
markaasaan waxaan aaday waxaan si qur-aan kariimka ah ugu asalsane qur-aan kariimka tafsiirkiisa raadi Mhm.
ninkii ugu horreeyey oon hor hor fadhiistay wuxuu ahaa wadaal dijir sheekh maxamed garweyne oo masaajidka dhagax tuur hoostiisa masaajid ku yaallay dhanaca hoose marka masaajidka dhagax tuur marka laga leexdo Mhm.
hoostiisa ku yaallay wadaad waayeel ah oo garweyn oo sheekh maxamed garweyne la yidhaahdo oo masaajidka qol kamida degan ayuu ahaa Mhm.
tafsiirka laba jeer u akrin jiray Mhm.
galabtigii bacdal casri u akrin jiray anugu xilligaasaan ku tixnaa Mhm.
bacdal maqribna dad kale ugu celi jiray isla tafsiirka galabta u akhriyey haddana bacdal maqrib u akrin jiray Mhm.
marka markii aan tafsiirka ka soo baxno haddana ba- waxaan kusoo dukan jiray anagu dhallinyaraan sila soconnay Mhm.
masaalira ceel hindi Mhm.
oo wadaadka la yidhaha sheekh maxamuud ciise maxamuud oo tafsiirka akhrin jiray Mhm.
dadka dhegaysanayeen markaas ay saf ka yaraayeen Mhm.
ayaan maqrib kusoo dukan jirnay Mhm.
dadka xaafadda degan iyo dadka soomaalida ah waagaas farta ku fiiqayan waxaa la masaajidkan niman bidcaa haysta annaga nafskan waa nagala sheeka gelin lahay Sax.
marka waxaan siri waxbana maahane dhegayso hal dhege weli intaan warrano masaajidkan waa laga sheegsanya intaan is weydiinay aandana waxaan isku raacnay inaan dhegaysano waxaa laga sheegaa inaan dhegaysano Mhm.
waa la fariisanay khayr allaha siiyo wadaadkaas aad tafsiirkiisa tafsiir qay- qayima oo aan ka helo ahaa Ee, qur-aanka suuradda markuu bilaabayana wuxuu ka bixinaya hordhac Mhm.
markuu dhammeeyana waa tacqiibinaya Mhm.
yacni nin khushuuc ka muuqato oo aad iyo aad maarata yani ayuu ahaa oo dareen qofka gelinaya dhegeysta intaan masaajidkii aan ku tixnayn intaan masaajidka ku tixnayn aa masaajid kisar kisar dadka usoo buuxsameen waa soo bateen waa soo bateen waa soo bateen waa soo bateen ilaa markii dambe dhacda masaajidka meel laga fariista in la waayo oo dhinaciisa dhul kale inta laga gado yani masaajidka lagu ballaariyo laakiin kor laga marisa nimanka ugu dambeysay soo derbi lagu wareejiyo oo barxada aa wax lagu dhegeysan jira sheekh maxamuud ciise waxaa ku xigay waxaa markaas waxaa akhrin jira yani sheekh maxamuud ciise oo wax akhrinayo naftirkeeda waxaa kitaab bilaabay sheekh cabdulqaadir gacbi wada la jira wuxuu bilaabay saxiixul muslim markaas waxaan ugu soo bilowday dadka hore on kaaga sheekeynayo hore waxay ahaayeen dadka sacuudiga aan ka horreeyey laakiin markaas waxaa soo bilowday sheekh cabdulqaadir gacmeyga in rag aan ku sheegayo waa dadka sacuudiga wax ka soo bartay iyo sheekh daahir cabdi oo tafsiirka ku bedelay ninka la yidhahdo maxamuud ciise maxamuud ciise waxaa bedelay sheekh daahir cabdi la yidhahdo wadaadkaas tafsiirka uu akrinayay sacuudiga dadka yimid oo ahaa kasoo qalijibiyey jaamacadda islaamiga ahaa ninka la yidhahdo cabdulqaadir sheekh cabdulqaadir gacmey wuxuu ahaa dadka asagana kasoo qalin jibiyey jaamacadahaas sheekh jaamac cabdisalaan oo masaajidka asagana nafskiisu mar wax ka akhriyay wuxuu kamid ahaa dadka kasoo qalin jibiyey jaamacadahaas halkaas ayaan yani xalaqaadkaas aan kala kulmay marka fariiqii sacuudiga idin soo galay fariiqii sacuudiga soo galay oo soo bilowday waxaa iyaguna jiray laba wadaad oo ayaguna aad looga faa'iidaystay sheekh shariif cabdinuur raxmatullahi calayhi oo sunnada aad u nooleeyey iyo sheekh ninka ninka la sheekh nuur sheekh maxamed nuur qawi oo weliba shiikiisa ahaa boqol soon shiik u noqday oo si fiican uga faa'iiday nin luqal carabiya ku hadlo ahaa oon luqada soomaaliga aan aad u aqoonin macnaha culimada uu ka aflaxay boqol soon ayuu kamid ahaa ninkaasaa kamid ahaa wadaadkaas oon weliba aan luqada soomaaliga ku hadlaynin ayaa mar la xiray oo diintiisa darteed loo xiray afka soomaaliga oo jajab wuxuu ku soo bartay xabsiga gudihiisa marka uu xabsiga ka soo baxay soo luqa soomaaliga ku hadlayo uu nagu soo noqday masaajid uu lahaa layidhahdo maxamed nuurqawi masaajidaa loo bixiyay shibis ku yaal beexaani masaajidkaasaa ban jumcahan gudi ku jirna shiiqu wuxuu ahaa shiiq khudbada markuu akrinaayo yacni cajaa'ib leh cajaa'ib leh khudbada cajaa'ib ku lahaa aad iyo aad cajaa'ib ku lahaa in allaha yaamuru bilcalli ayuu wuxuu akrinaya bil dhan oo yacni ahaydaas quraanka oo yani qodob qodob oo dul istaagay yaah buu lahaa marka sheekh maxamed nur qawi iyo ninka la yidhahdo shariif cabdinuur waxay kamid ahayn dadka saxwadan istaageeda qaybta libax ka weliba cilmiga xadiidka weliba cilmiga xadiidka raxmatullahi calayh waa gartay sheekh boqolsoon marka haddii xalaqaadkaas ayuu kasoo aflaxay kadib isagii ayaa noqday nin la yaqaano oo shakhsiyo oo marmuuq ah oo dadka dhan ka dhex muuqda sheekh boqolsoon raxmatullahi calayh kusoo baxay sheekh boqolsoon boqolsoon hortiisii hore xer u ahaan jira dadka xerta ahaayo xernimada wax kusoo barto ah haddana wuxuu la kulma uu ka faa'iidaystay saxwadii islaamiga ahayd iyo raggan muxadisiinta dadka aad wax uga qaato waxaa kamid oo la tilmaamo sheekh maxamed ulqawi nin marka sunan iyo saxiixaynba qaatay oo akhriyey oo ahaa anugu waxaan ka dhegeystay raxmatullahi calayhi masaajid yar oo mawlac ah oo aan masaajid la dhihi karin guri qayb yaroo kamid oo laba qolaha la dhisay markaasaa masaajid laga dhigay wuxuu ku yaalay xerada sheekh aadan dheer agteeda jidka bakaaraha aada ayuu saarnaa masaajidkaas saddex sheekhaa wax ka akri jirta masaajid yaroo mawlaca waa toban saac habeenimo waxaa imaan jira boqol soon maxaa yeele waxa habeen loo soo dheelmanaayo maalinta cad waa la siistaa dowladdiyaa dadka qabanaysa waa la isxiraya waadadiyaa la xirxiraya nin alla ninka wax akhriya waa la xiraya maxaa yeele dowladdu waxay fardisay in ninka wax akhrinaya uu warqad haysto uu ka haysto wasaaradda arrimaha diinta maxamed guuleed warqad uu saxiixa la qaato maxamed guuleedna maba maba dagaalaaba naga dhexeeya oo yani waa nin nashrinaya suufiyada nashrinaya u kaalmaynaya towxiidkana la dagaalamaya marka warqad ma bixinayo marka si katorbaana ayaa ayaa loo akrinaya waxaana xasuustaa yani masaajidda maahane muxaadaraadka marka la kulmaayo guryaha lagu kulmi jiray gurigaas marka lagu kulmaayo waxaa la samayn jiray halkudhig ah haddii naloo yimaado oo askar iyo ay noo yimaadaan maxaan idhaahdaa waxaan leenahay ninkaan hebel ahaan qur-aan ku akrinaynay oo xanuunsan maxaa dadka markii la qabto hadhow waa la kala waraysanaa marka hadduu warkooda iskhilaafo waxa weye xaalkooda waa xumaana laakiin hadday hal wax isla sheegaan waa caymanaya marka ninkaanoo jiran aan soo booqanay oon qur-aan saarayna intaasaan isku ogaanayna marka oo muxaadara la yimaado intaan muxaadara la bilaabinba haddii laga soo kordhaco haddii laga soo kordhaco marka masaajidkaas yarkaa sheekh boqolsoon raxmatullahi caleyh wuxuu imaan jiray toban saac habeenimo wuxuu deganaa xaafadan kaas balbalaare bakaaraha iyo iskooyska yani kaas balbalaare intuu dhexaysa ayuu deganaa weliba jidka dhinacan kaxee gurigiis anigu aqaanay markuu yimaado waxau akhrin jiray kitaabka leedaa sunan abu daa'uud ayuu akhrin jiray markuu dhammeeyo waxaa kitaab bukhaari akhrin jiray sheekh cabdulaahi sheekh nuur anuu inuu weli noolyahan ku ogaa nin khayr badan oo aamusnaan badan oo edeb badan oo akhlaaq badan oo sheekhu ahaa waa ninka dugsigiisa gurigiisa oo dugsigu ku dheganaa la dumin doono ha nin sheekhu dacwada qabiil wax ka qaato ahaa welina waa noolyahay wadaadkaas wuxuu akhrin jiray bukhaari wadaad la yidhaha cabdulqaadir warsame oo xaafadda nala deganaa ninkaas si dowladda u duntaan meel uu ku dambeeyey cid ii sheegta waawa weliba dad yaqaanaa weydiiyey yani ma aanan arag marka wuxuu akhrin jiray riyaadu saalixiin dadka soo ibraasiyey riyaadu saalixiin akhrintiisa oo laga istafsiido wadaadkaas kamid aha saddexdaas kitaabba hal saacaa laga bixi jiray hal saac oo subaxnimo kadib aa lakala shaq tegi jiray yani intay jawaasiis soo kicin aa laga faa'iideysanaya intaasoo xalaqaadka lagu kala baxaya.
boqolsoon marka nashaadaad fara badan u lahaa oo muxaadaraad ciidda ka badan intuu ku akrinaya intuu ku akrinaya intuu ku akrinaya intuu ku akrinaya laakiin ma uuna helin masaajidka uu heliye ka hor masaajid uu fadhiisto oo kitaab ka akriya ma helin waxaana waxaana diidayo xadidaayay inuusan warqad haysan marka wadaadadii nin la yidhaha xaashi wehliye maalin oo hotel wehliye iska lahaa oo maarata yani ganacsadana ahaa nin xoogaa wadaad ka warqabana ahaa ayaa ayaa inta loo geeya xilin ninkan meel wax ku akriyo oo la'yahay markaasu wuxuu yidhi masaajidkanba ha ku akriyo waa masaajid hoteelka hoostiisa ah masaajidkaasuu kitaaba ka bilaabay ramadaanay ahayd ee saddex kitaab u akrinaya min subaxdii shan saac ilaa koo iyo toban saac oo halkaas fadhiya dadku marka raxanraxanay u soo gelayeen qolaa baxaysa qolaa soo gelaysa keliya masaajidka maahane bannaankaa la dhooban yahay oo dadku ay dhegeysanayaan qoraxda ma dareemayaan xaafadaha waxaa ku jira mikrofono gabdhuhu ay wax ka dhegeysanayaan qabuul ilaahay geliy ha waxaa marka arrintaas waxaa raadin jira isaga nimankaa nabad sugidda eh, dowladda way waayeen maxaa yeelay wuxuu lahaa waxyaalo u gaar ah ninkan nin wuxuu ahaa aad u jil yar oo caatay ah dhir aan lahayn dhexna aan lahayn eh, shaarkiisa markuu gasho uu ku laalaamaayo gacantiisa haddana waa maca daalika codkiisa iyo muuqaalkiisa ayna islahayn oo qofka codkiisa maqlaa wuxuu raadinaa nin weyn muuqaalkiisana waxaa waaye nin aad u yar oo bar yar weliba wuuna xanuunsanaa xanuunou qabay xagga caloosha oo xanuuna ka qabay nin cunto cunana ma ahayn oo cuntada maarata yani ay aad ugu xun tahay oo ahaa marka way waayeen nin xeelaystana u ahaa oo nin bannaankiisa soo dhiga ma ahayn marka maxamed siyaad barraa wuxuu ka maqlay madaxtooyadiisa soo fadhiya mikrofonkiisi ama madaxtooy laga maqlay markaasoo ninka aad leedihiin waa la waayey soo ninka hadda aan codkiisa maqlaay maaha marka waa masjidka weheliye maska heliye wuxuuna akrinayaa kitaabul riyaadu saalixiin u akrinaya kitaabuljihaad oo ku jira marka kitaabuljihaad oo nin fasaaxala oo akrinaayo yani waa aad buu u kala maarata dhigdhigahay waa xasaasi xasaasi ah nimanka way joogso waayeen marka waa soo baxeen ilaa ay masaajidka soo weerareen masaajidka aniga toddoba saac aan imaa jirin markaan shaqo ka soo baxo kadib aan imaa jirin labada kutub oo kale aan wax ka dhegeysan jira laakiin riyaadu saalixiinka duurka hor u ah marka aniga aan imidba waxaan imiday meesha booliisi militari xaradii oo dhan ay ku wareegsan tahay laakiin ninkii iiga sheekeeyey oo saaxiibkayna ah oo is ag fadhiisan jirna wuxuu ii sheegay inay nimankaanu waxay ku yimaad baska ay ku yimaadeen anigu waa arkay oo waa la jihbiyey baska yacni waxay ku yimaadeen baabuur fakis faagan ah oo bas yar ah oo baabuurtii motoorka gadaal ku laheed ah oo taarga shibile ah taarga shibile lahaa jireen nimankan maaragtay nabad sugudda ilaa hadday baabuur yacni ga-da ay qaadi jireen dowladdu laheed ama xoogga ama hadday qaataan waa la dareemaya marka waxay qaadi jireen dhar shibili ah garkuu daysanayaa baaurka wataa waa shibili waana nin nabad sugida oo weliba ay dhici karto inuu garaado badan leeyahy laakiin dadka lagama yaqaano marka dadka haddii laga aqoonsado dadka ma siri karo waxaa laga inuu xog soo aruuriyo baararkuu fadhiisanaya meelaha meel walbuu tegaya marka calaa kulli xaalin nimankaas way soo weerareen baaurkaasay soo qaateen masaajidku laba iridoo waaweynuu lahaa oo laga soo galo masaajid dhinaca waqooyi xiga irid albaab xiga dhinaca waqooyi dugsiyaa masaajidka dhinaca kale uga yeelay wadaad shariif layidhaha macallinka ahaa oo isbahaysigana ka ahaa kaaliye sheekh aadan sheekh cabdullaahi oo kaaliye u ahaa xilliga jumcaha hadduu maqan yahay sheekh aadan khudbad asaa akhrin jira albaabna wuxuu ku lahaa dhanka koonfure marka ninaa wuxuu ka soo galay albaabka koonfure ninkaas waa nin shibili ah oo aan wax ka muuqdo dowladnimo ayna jirin laakiin bistolada waxay u qarsan tahay caloosha wuu soo socday masaajidku waa waa aad u buuxaa marka dadku iska wareejiye dadku iska marka waa wareejiye marka xalaqadii oo waxaa socotay riyaad saalixiin xalaaqadii xa- riyaadu saalixiin kaa socotay waa duurka ka hor wuu iska wareejiyey wuu iska wareejiyey wuu iska wareejiyey ilaa uu shiikhu u soo dhawaaday markaasuu bistoladu la soo baxay wuxuu yidhi istaag bistolo ku qabtay bistolo ku qabtay istaag uu yidhi muxuu damcay inuu gacantana ka laaco wadaad hoos fadhiyey ayaa wa- wuxuu ku dhuftay dharbaaxyuu la dhacay bistoladii maxaa jira dadka wuu karkariyey boqol sano markuu akrinaya waxa aniga aan ka dhegeysanaya wuxuu leeyahay ninkaan yani dhimasho rabin halkaas isaga tago dadka marka dad waxaa waaye dad iyagan diyaar ah.
bisil waayo oo Dad karkarsan bisil ah.
waayo Mm.
la isku dayi maayo le meeshaan ninkaan rabin inuu meeshaan ku geeriyoodo haddaba ha iska baxo Mm.
ha yani dadka wuu diyaariyey dad diyaarsan oo shucuurkooda iyo dareenkooda oo cirka maraaya waa marka ninkii bisolada heestaa lagu dhiiraday ninkii aaba lo- dhabaxay bisolad loo guray. Da- bisolad- bisolad dadka ku dhex dhacday alwaaxda iyo qoryaha ay ku aqrisanayeen kitaabada Mm.
aa ninka lagu garaacay ninka waa qayl dhaamiyey qoladii kale marka albaabada qorya la soo istaagay xabaday rideen waxay damceen inay dad ku celiyaan masaajidka aan laga bixin koley waana- Gurmud.
ha gurmudna waa dalbadeen Mm.
marka inta gurmud ka imaanayo macal shiiqa in meesha dadka lagu celiyo Mm.
laakiin dadka albaabaday ba jabsadeen xoogaa lagu jabsaday daday dhaawaceen oo dhiig ka daadiyeen eh, laakiin looma istaagin wadaadkana isla markaasba waxaa laga bixiyey masaa- eh, albaab kale Mm.
oo cidda guriga iska lehedo weh- xaaji weheliyo wadaad liraa guriga dhanka kale ka deganaa Mm.
masaajidka dhanka kale ka de- dhinaca bariyuu ka deganaa Mm.
Eh, waxaa u dhexeeyey eh, guriga wadaadkaas iyo masaajidka waxaa u dhexeeyey meel weysaqaada weysaqaadkaa lasii marsiiyey albaabka ciddaaba laga bixiyey Mm.
marka waaba ka sii baxayba wadaadka hadda markaan laysaysta maba joogaba Mm.
wadaadku intaas sida ka dambeysay nairobi uu cararay kadibna sacuudiga uu sii aaday yani xil dambe uu soo noqday waa jirtay oo maarata uu noo yimid laakiin inta badan wuxuu kusoo qaatay eh, banaanka xilligaas maarata in dowladda intay dhacaysa ka dambeysay ilaa dowladda markay dhacday kadib uu noo yimid Mm. Mm.
markaas dana waad ogtihiinoo waa markii dambe oo la dilay oo isagoo maarata aabihiis oo dhuusamareeb jooga soo siyaaranaya Mm.
niman maleeshiyaad oo burcada oo maleeshiyaadka qabaa'ilka ah ayaa jidka u galay oo dilay aad iyo aad Weli- qisada marka ha.
ee noo dhammaystiris markii kadib maxaa dhacay markii oo dadkii ay s- ee albaabadii jabsadeen markii dadka albaaba jabsadeen waxaa waxaa dhacday nimanka qoryaha sitay ayagoo qoryahooda garabka u saaraya inay cararaan dadka cararaan aad iyo aad baabuurkoodana la dudumiyo la burburiyo isla mar ahaanteena waxaa la soo diray waxaa yimid booliisi militaari xaafadii oo dhamay xireen ninka masaajidka dhisay iyo ilmihiisi xaaji weheliyaa la xiray xaaji weheliyaa la xiray aamunuun la jiro dhakhtarha la xiray gabdhihii oo xaaji weheliya dhalaa la xiray kule xabsigaa la waxa loo haysta dembiga loo haysta waxaa waaye yaa yiri masaajidka ayaa u fasaxa inuu ka akriyo murqaduu haysta marka adigu tartiib tartiibaa laga soo dayay xaashi weli ugu horreeyay nin ganacsadaa weyn oo la yaqaano waa isla markiiba damaanada lagu soo dayay kadibna dadkii tartiib tartiib Mm.
ay soo baxeen shiikhuna markaas kadib xamar waa isaga tegey yani yani sheekh boqol san raxmatullahi caleyh waagi dambena waa shiiday oo niman mooryaanaha dilay maarata yani eh, ilaah ka aqbal halkaasuu maar ku baxay waa gartay marka eh, saasay aheeday waxaa jira marka xilligaas waxyaalo taariikh oo dhacaa jira Mm.
mithaaloo kale waxaa jiray waadadii oo- oo oo toogashada lagu xukumay Mm.
iyo eh, wadaaddo kale oo inta la xirxiray kacdoonka dhashay Mm.
wadaadada oo la xirxiray oo maar maxkamadda la geeyey ee, oo dilka lagu xukumay waxaaba ka mid ahayo hadda jooga sheekh daahir ee, sheekh xasan daahir aweys Mm.
fak allahu asra oo haddaba xiran Mm.
ayaa ka mid ahaa sheekh cabdisi- ay, wadaad liija sheekh cabdisi- cabdi- cabdicasiis faarax Mm.
oo ku shahiiday ee, Bari.
bari Mm.
ayaa isaguna ka mid ahaa Mm.
Ee, wadaadadaas ee, ilaa sideed sagaal ay ahaayeen maxkamadda la geeyey badbaadada qaranka waxaa jiri jira maxkamad la yidhahdo maxkamadda badbaadada qaranka Mm.
oo warka cafaan laga qaadan Mm.
oo yani maxamed siyaad bare ee, afkiisa lagu toos u xukumo hoos tagto u hoos tagta waxaa joogi jira in la yidhaahdo maxamuud geelle yuusuf ayaa mas-uulka ahaa wuxuu ahaa nin jenaraala oo saree guuta ah oo askari ah oo adag qallafsan oo shuuciyaduna madaxa ka gashay Mhm.
waxaa ku xigeen u ahaa nin la jira xasan xasan jubur xasan cusmaan hebelkaha la jira xasan jubura loo yaqiin si wanaagsan aan u sheekaysan qisadaas iyo qisooyin badan oo kale ayuu uga sheekeeyey Ee, xilligaas maarata yani wadaadaas markii la keenay maxkamadda waxaa abukaata u noqday wadaad la jira cabdixaashi ama cabdulaahi macalina loo yaqiinay oo abukaata caadi ahaa Ee, waxaa ku ahaa mudaci ku ahaa maxamed guuleed kaarshe Ee, waxaa ammaanka sugaaya oo meesha jooga nin la dhihi jiray ee, cabdullah yemani ahaa marka magaalada xamar bari iyo galbeed ay u kala qabsaneen booliiska marka asagoo qaybta bari ayuu mas-uul ka ahaa aad iyo aad nin madow oo oo yemani ah Mm.
oo xoog badan Mm.
oo gaaban oo ahaa calaa kulli xaalin ee, dadka maalintaas joogay dadka la xukumaya maanta daa ka nool Mm.
laakiin maxamed siyaad barre iyo maxamed guuleed iyo maxamuud geeli yuusuf iyo xasan jumbur iyo ninka abukaata uu ahaa cabdulaahi macalin ama cabdixaashi Mm.
iyo sheekh aadan sheekh cabdulaahi oo hadda aan geli doono markhaati loo keenay Mm.
kulligood wax ka nool male Mm.
kulligood laakiin dadkii la xukumayey Mm.
maanta waxbaa ka nool sheekh xasan daaraaba joogo Mm.
waxaad garanaysaa marka ajasha iyo waktiga yani inay alle keliya uu maamulo oo aan Mhm.
maarata cid ajal samay kartaa Mhm.
aysan jirin saas waa Ee, maxkamaddaas saddex maalmoodaa laisku soo noqonayay oo ay jirtay kadib ee, laba kitaabuu keenay maxamed guuleed kitaabkan leeyahay fatxu majiid oo kitaabu tawxiid ah iyo buluuqul maraam uu ku eedeynayo in guryahooda laga soo qaado inay dembi yihiin nimankii maxkamadda fadhiyey marka way garan waayeen kitaabadan waxay yihiin kitaabo masaxana ama kitaabo qaldanaa way garan waayeen ina geeli yuusuf iyo jumburka iyo jumbur waxaa la wacay marka ninka la yidhahdo sheekh aadan sheekh cabdullaahi cali oo agaasimaha isbahaysigana ahaa tafsiirka qur-aanka kariimkana kasii daynayay raadiyo muqdisho sheekh aadan marya caddaan li jiray nin maarata wuxuu ahaa aad iyo aad nadiif ah ilaa xad wadaadkaa la keenay wadaadka markuu yimiday labada kitaaba loo dhiibay kitaabadii kaas jaldiga uu ka fiirshay wuxuu maxaa laga rabaa markaas waxay weydiiyeen kitaabadan ninka haystaa ma dembiila mise dembiila maaha waa garta markaas wuxuu labadan kitaab maktabkeena isbahaysigana way yaalaan makaatibta caalam islaami oo dhanna waa yaalaan yiri lamana dhihi karo ninka haystaa waa dembiile lama dhihi karo waana iska tegey dadka meesha jooga dhan waxay ku farxeen oy ogaadeen inaan wax dembiya nimankan aan lagu haysan saasaa lagu kala tegey laakiin maca alasaf subaxdigi markii idaacada la dhegeystay waxaa la dhegeystay in nimanka toogasho lagu xukumay waa garta toogasho in lagu xukumay arrin la yaab lay ahayd kadib ilaahay fadligiis maxamed siyaad barre ayaa shil galay wuxuu ku galay meeshaan la yidhahdo eridan tareedisho afgoy marka laga soo marka xamar laga soo baxay intaan afgoy la soo gaarin tareedisho jiiraa ku taalla jiiraasi waxay isku dhaceen baawur caasi oo basa ay isku dhaceen marka asaga xooliya ku socdeen baabuurtiisa daba joogtay oo istaafkiisa ahayd oo boliisa militaaradeed ayaa baabuurtoodii waxay ka fuushay korka darwalkiis rasmiga aha ma wadin waxaa wada nin lii jira xasan abshir faarax oo ahaa gobernatoraha gobolka duqa magaalada muqdisho shilkaasa u galay diyaarad iscaafa ah waxaa soo diray sacuudi calabiya diyaaradda iscaafaha lagu qaaday sacuudigaa la geeyey dhowr biloodoo ku maqnaa ninka waa soo caafimaaday markuu soo noqday dowladda sacuudiga waxay ka codsadeen inuu nimankaas cafiyo toogashada lagu xukumay maadaama nimankan ay yihiin niman cilaaqala leh jaamacaadka islaamiga ah ay qaarkood ka soo baxeen qaarkood xataa ay mushaar yihiin oo iftada iyo sacuudiga ay ka qaataan lacag ka qaataan laga yaqaana xagga dacwada dadka faafinaya ay ka mid ah sacuudiga awalkiisa hore waa ogtihiinoo dacwo maarata yani salafiya ama wahaabiyada dadka xoogga gelinaya faafinaya ahaayeen mawji wax badanna waa laga faa'iiday laakiin hadda waa ogtihiin hadda meeshay marayaan calaa kulli xaalin waa nimankaas marka saasaa lagu cafiyey oo lagu soo daayey qiso kale waxaa jirtay eheday saddex wadaad oo macruufka ahaa magaalada muqdisho sida wadaadkii shariif sharafow oo tafsiirka akrin jira arbaca rukun wadaadkaas kuma aana sheegin dadka ugu horreeya tafaasiirta akrin jira kamid ahaa arbaca rukun uu fadhiisan jiray dadkan cadcad uu ahaa oo ashraafta ah tabliiqna uu ahaa dadka tabliiqintana uu ahaa isaga wiilashiisaba marka shariif sharafow iyo ninka la yidhahdo sheekh baraan suuley iyo ninka la yidhaahdo cabdirashiid cali suufi a waxay ka qayb galeen xaflad ikhtitaam qur'aan la khatimayo tafsiir khudbay ka jeediyeen marka khudbadaasaa dowladdu dareensatay saddexdoodaba waa la xiray saddexdooda markii la xiray ogow dareen gaarahay dadka shacabkan ku lahayn wadaadadaas maxaa la wadaadda loo haystay ayna caadi yihiin oo wadaadada la tuunsan yahay oo wax laga sheegsheegaya kamid maahayn dadka marka kacdoonaa galay waxaan ka qayb galay aniga kacdoon ka dhacay masaajidka cali suufi waxaan aniga shan saacan masaajidka aan soo gaaray oo riglayaan deganaa markaan imid waxaan la kulmay iyadoo booliis uu taagan yahay isgoyska baawur baawurkan debdemiska ahna oo isaguna taagan oo biyaha saas marka sanadku sanad ku ahaa waxaan u malaynayaa kun sagaal boqol sideetan toddoba miya sideetan sideed miya eridaas waay aduu yani si fiican uma seexi karo calaa kulli xaalin laakiin waa qasa macruuf oo la yaqaan waxaa loo yaqaana jimca dhiig jimca dhiig badan daatay ahayd marka markaan masaajidka soo galo marka dareenkaas aa igu jiray masaajidka anigu masaajid xaaladiis maanta khudbadda waxaan u aqriyay wadaad yemani ah oo la yidhi hiraac la suufiyo gabar ka qaba khudbo yaroo gaaban oo samar ku saabsan ayuu noo akhriyey salaamu calaykum salaamu calaykum marka uu yirina allaahu akbar takbiirta hal mar dhacday albaabadaana lagu yaacay anuu kabeyga ii dhawaayan qabsaday marka horena albaabka agtiisaa ma joogay mar al markaan banaan ku baxnana xabadaa bilaabatay oo booliiska ay soo ridaayeen dadku marka dad xamaasaysanay ahayna xabadiiba lagama joogsan waxay kale soo tuureen biyihii oo baawurka debdemiska waaba laga hoos baxay waxay arkeen idoo agta laga taagan yaho dhagax tuur way careen marka way jabeen waa la raacdeeyey dadku waa ka daba yaaceen waxay noo istaageen marka aan la cararay oon maal cararnay masaajidka sheekh ibraahim suule wax ka akri jiro siigaale asagana jimcihii laga soo yaacay laba hira isku darsantay oo midna uu ka soo baxay cali suufi midna uu ka soo baxay masaajidka ninka la yidhahdo sheekh ibraahim suule labadii hiro isla socda ayaa nimanka waxay noo istaageen meesha la yidhaahdo guriga shaqaalaha buurka jidka marka almukarama isgoyskaas ay ku hakadeen ninka aan idinkaga sheegayaa ciidanka wata cabdalle caawata baaburlan kurusar wataa ciidankuna waxay wataan baabuur oo maarata ilji ah meesha dhagax tuur nimanka aad maarata dhagax loogu waala iyaguna xabaday ridan xabadaha kore u ridaayeen dadka malayn baabuurkii cabdallah waxaa laga geliyey salka dambe ah waxaa laga geliyey dhagax way carareen marka way carareen jidka waxay la gadoomeen maka almukarama dhinaca madaxtooyada ayuu carareen annagana jidka naftirkiisa dhinaca madaxtooyada aan haddana afka saarnay jidka maka almukarama weynaa aan ku soconnay markii xoogaa la socdo yar ah waxaa naga horyiin baabuur ilji ah oo niman nimankan koortaga rabshadaha oo wata gaashaan muraayad dhexda ku muraayad caagow dhexda ku leeyahay waana bahala isaga dhigayaan dhagaxa iyo ulbudaho madow iyo koofiyad bir ah iyo waxay wataan kaba dheerdheer oo kuwa loo yaqaano booliiska rabshadaha ka hortaga kuwaasaa nagala horkeena hadda nimanka xabad celin weysa nimankaas ma celin kara waaba la laacayba ayaga dhamaaba hal maraa maar kuwa ugu horreeyaa gacanta lala galay way jabeen way carareen baabuurtoodii kala jiraysa baabuurtay raaceen markaan u dhowaanay sayidka barxadda sayidka markii aan aragnay ama waxaan aragnay buliisi militaare koofiya gaduud ah iyo beebayaal iyo baroono taagan war waa kuwaas markii la yidhina durbidii xabada waa bilaabatay xabad waxaa bilaabatay hoos ah oon kor loo ridayn waxaan arkay dadka safka ku socday aniga meel geesaan ka socday safka safkii oo dhan oo daatay iyo koox jabsatay oo hoos u carartay iyo ceel hinta hoostiis u carartay iyo yacni dadkii oo dhaawac iyo dhimasho noqday aniga derbi guri meesha ku yaala derbigiisaan la wareegay waxaan soo xasuusanaya aayaddii qur-aankaadoo ahaaday يوم الزحف قفكي ما أعرف يعني كان يولهم يوم ها حان سيري فباو بغضب من الله يكون ها قدانا الدربي كل ولي جهاد كجرتا جهاد كجرنا واقرت waxaan ku jihaadeen dhagaxan tuurayna saas waay nimankii markay nimankii jabeen baabuurtii ay wateen iyo wixii waa meeshay mareen aad iyo aad aniga markaan jidka ku soo noqday waxaan arkay yar anigii la socday hadda nin noola waay xoogaa qoladan salafiya jiida xoogaa yar maskaxda ka gashay oo la jira laakiin dhagaxa tuurkaasuu nugul jiraa soo dhagax wata u dagaalamaya ninkaas nin ragow ahaa oo itixaad ka mid noqday oo soo maarata raggii dagaalada markana la joogay baabuur qore saaran yahu daroolka ahaa maarata qore dhishikaa saaran yahay waa dhici kartaa inuu inuu uga maqlo miidiyahana uga maqlo waxaan uku baaqaa inuu soo dhagax tuuraho dagaalami jiree haddeeroo nooc walba lagu dagaalamo huba inuu camal kusoo noqdo ninkaasoo marka waxaan u imiday oo laamiga yaala oo halkaas guntiga ay xabad uga dhacday oo barida ay ka baxday oo dhiig abuura oo korkiisa ka samaysma dallad camal noqday xilli kulle ahayd anoo yaaba ninka meelaan geeyo aan waxaan arka nin darishada iga fiirin lahay markaasaa nin gacanta u taagay war kaale kaale kaale waa u wacay ninka waa i yimid ilaah qudrays ninka ula qaaday ninka gurigiisaan geynay gurigiisaan geynay marago ahaan dabada uga duubnay qaarka dambe aan uga duubnay si dhiigga uun hakis loogu sameeyo cirbadii joojina iyo wax degdeg gurma degdeg caafimaad midna ma hayno waxaashaasaan ku duubnay waan ka soo baxay waxaan ku ninkan waa u imaanina hay waan ka soo tegey markaan laamiga ku soo noqonayaba baabuur ordaysaa timid iyo ciidan dadka waa la qaadayaa oo dhaawac ah iyo wixii dhintaba kulli baabuuraa la saara weliba si naxariis darraa oo qofka inta laysla qabto laysla tuuraayo baabuurka jug lagu siinayo dhexdiisa hadduu dhaawac yahay hadduu dhintaba isku mid loo qaadayo aan la kulmay jidka isla markiiba dadka waa ka banneeyeen waa baxay jidka dabkaan qaaday anoo bakaaraha dhinaceed u socda hal noo meydahoo meel yaalan aragnay dadaan u yeer waxaan warkaale ninkaan meesha ka qaadnay ninka markaan saa kor ugu himlinay aaba baawur ordaha askari aan ugu yimid markaasaan kala cararay ninka igaa qaata haddana waa baxnay iskooyska waxaan tegey bakaaraha laga soo bilaabo foloronza meesha loo yaqaano iskooyska rigley oo jidka madaxtooyada gala uu ka leexdo ilaa iyo tarabuunka waxaaba fowdaaba ka taaganba jidka wax la gubay taayaraa la gubay walaxaa la jejebiyey calankiyaa la dejiyey fowdaa ka dhacda meesha isla markiiba dowladdu waxay keentay ciidan laga soo bilaabo isgoyskaas ilaa isgoyska cali suufi waxaa lasoo dhigay beebayaal iyo baroonayaal masaajidka cali suufina waa la xereeba muddo u xirraa oo qadiyadaas darta u xirraa qiso kaloo xunaa dhacday oo mu'lima dadka xaafadda kaasi balbalaara deganaa ayaa dadkii habeenada lala baxay qadiyad siyaasadeedaa loo bedelay qadiyadda noocaas waxaa la yiri barnaamijkan wax ka dambe reer waqooyi marka reer waqooyiga markaas iguna kacsanaa oo dagaalamaya jabhada ah oo jabhadoodu bilaabatay marka dadka waa la aruuriyey ilaa afartamiyo qofaa la qaaday waxaa la geeyey xeebta jasiiro god weynaa loo qoday waa lagu laayay ajiib halinaa ka soo baxsaday oo sheega warkaas kadibna marka meesha in la aada la damcaba meesha ciidana la dejiyo maba la geli karaba xasuuqu ahaa xasuuq ah ninaa buu ka tirada qoray dadka kul lagu dira mala sheegay ilaa afartan miyay ahaayeen dadkaas laba xaafadoa laga qaaday xaafadan la buulxuubi oo is- heroqoygu ay deganaayeen iyo xaafadan kaas balbalaar oo aydan ay deganaayeen labadaas xaafadoa laga qaaday halkaasaa la geeyo waa la laayay dadkaas wax maxkamada kacanka inuu geystaa la aaminsan yahay gacan kaama geysta wax qaaday waa askar waa maarata yani eh, dadkaas maxkamada lama geyn Eh, marka waa dad- xiisadii markaas taagneyd oo ku raatira aa kuraatira waa la xasuuqa dadkaas waa la laayay Eh, ninaa buug ka qoray oo eh, soomaaliya xeebta geerida ayuu buug buug laga qoraa jiray oo nin- arrintaasna uu soo qaatay oo waagaas buug soo baxuu ahaa nin dibadda jooga u ahaa laakiin ninkaas calaa kulli xaalin waaqacadaasna iyadu waaqacadi waaqacadii eh, maarata aan goobjoog ka ahay oo dhacday ayay ahayd Eh, intaas kadib waxaaba soo dhowaadoba eh, burburkii dowladdii dowladdaa soo dhowaaday waa- waa gartay dowladdii waa waa waa burburtay yacni dowladdaas burburkeeda asbaabo badanay lahayd mar rabo maraan dib u hadli doonaa dhinaca siyaasiga ah dowladdaas Mhm.
waxaa saldhig u ahaa burburkeeda Eh, dowladdu markay burburtay eh, baraarugu islaamiga marka halkuu intuu u jihaystay baraaruga islaamiga ah markii dowladda burburtay waxaa la isku dayey oo la abaabulay in ururadii jiray ururaha jiray ururo islaamiyaha jiray oo sida ururka itixaad oo marka dambe islaam noqday urur alislaax la dhihi jiray oo aqbaan muslimiin ahaa oo ku abtirsada sheekh xasan albanna iyo masar oo soomaaliya isaguna nufuud ku lahaa inkastoo xagga saxwada iyo faafinta dacwada tawxiidka ay ku yareed oo niman siyaasiyiin camal ah ay ahaayeen waxaa jiray urur la yidhaahdo aala sheekh oo sheekh maxamed macalin ka soo askumay oo asaguna maar jiray waxaa jiray urur ka fallaagoobay oo ka baxay eh, itixaad ka baxay oo ansaaru sunna la dhihi jiray oo cali wajiis iyo sheekh xasan cali Sow iyo guruubba noocaas ay sameeyeen Eh, aduu ururadaas aa jiray ururadaas jiray hadda ururada takfiirkuna waa jiray laakiin hadda anaga kuwaas ma xisaab gaara ma noogu jirin Eh, waxaa marka la yidhi ururadii ha la mideeyo dadka waxaa ku jiray fik- eh, fikir iyo dareen ah muslim yani dadka saxwada in islaamku uu markaas jaaniskaas ka faa'iidaysto oo lala jihaado eh, sh- midnimona ay dhacdo jiha- jihaad islaamina u dhaco dalkana shareecada ilaahay lagu soo rogo macal asaf eh, dadkii waa laisu keenay xaafadda warigley la yidhahdo laisu keenay masaajid xarir yaa la yidhahdo laisugu keenay waxaa kaloo jira niman la yidhaahdo eh, niman la yidhaahdo maarata yani ayagu ka madax bannaan intaas oo loo bixiyey eh, yani waxaa la yidhahdaa magacii la bixin muxuu ahaa waa niman aan ururba ahayn
madax banaan madax istiqlaaliyiin ah oo ka madax bannaan ururada yaa ka mid ahaa waxaa ka mid ah wadaad eh, haddaba nool oo la yidhahdo sheekh cabdulahli kari oo nin waayeele ah oo isaguna dadkii oo maarata yani sacuudigana wax ka soo bartay ahaa aad iyo aad dacwadana faafi jiray mustaqiliina la dhihi jiray mustaqiliin magacaas lahayn aduu dadkaas markay isu yimideen oo ja- laysu keeno kooxihii waxaa wax heshiisa waa la gaari waayey waa gartay qoladan la yidhaahdo islaax oo aqwaanu muslimiin ku abtirsanayo waxay dhaheen annagu urur caalami yaanahay oo islaami ah waa gartay oo caalamka o dhan ka jira oo qadiyad islaami oo caalami ah waa- haa waa gartay waana ururka ugu horreeyaa la yidhaahdaa markay eh, dhacday dowladda islaamiga ahayd kun sagaal boqol labaatan markay dhacday kun sagaal boqol labaatan iyo lixdii ayuu suubsamay ururkaas ikhwaankii kooda ikhwaanka sheekh xasan albanna halkaasaan ku xidhanna marka annaga caalami yahay annagaa ku habboon in nala raacee hana la raaco waa gartay ee, ururadan kalena uma arkayn inuu mudnaan oo ururkaanu leeyahay maxaa yeelay xagga nufuudka iyo muuqashada iyo eh, dacwada faafinteeda waa looga firfircoonaa nimankaana saxwada haystay eh, Haa.
itixaadka qaladaad caqadiina way ku jireen Xaqa- khaladaad badan oo ayagu waxay raadinayeen bulsho inay helaan saas daraaddeed dadka muuqmuuqdo marmuuqiinta ninka sargaalka ah ninka oo odo dhaqameedka ah ninka maarata yani siyaasiga ah ninka ma- dadka saasa inay aruursadaan dadkaasna ay bulshada ay u sa- u saameyn u sameeyaan kadibna doorasho ayagu ay galaan doorashadaasna ay ku guulaystaan xaggaas dowladda ay ka keenaan sida aad arkaysay mursi uu sameeyey masar laga sameeyey siyaasadda sirri siyaasadaas ay ugu rabeen Eh, niman jihaad inay qo- ma- qora qaataan oo jihaadaan marka fikirkaa lagu kala duwanaa calaa kulli xaal laba is laba israacday waa la waayay ma jiro waa lagu kala tegay meeshaas calaa kulli xaalin eh, markii eh, nima- eh, dowladda ay dhacday eh, nimankan la yidhaahdo eh, itixaadkii saddex dagaal ayay dalka ka galeen dagaalka ugu horreeya waxay ka galeen meesha la yidhaha araare markii la cararaba waxaa la- maar dadka waxay eh, kismaayaa la galay kismaayo marka rag badanaa galay oo oo oo rag itixaadka hay ah oo weliba aan hal qabiil keli markaas aan hayn Eh, waxaa ceyrsaday marka oo halkan xamar markii la qabsaday u s da ay maarat qabsatay waxaa ceyrsanaya jenaraal caydiida raba inuu kismaayo qabsado xaggana waxaa ka soo jeeday morgan morgan markuu arka marka in la riixayo buundada hadda araare layidhahdo ninka gooye waa waa morgan inaan loo soo gudbin darteed buundada isagaa gooye yacni marka markuu arkay in maarata yani uuna ninkan iyo dadka la socdo uusan celi karin maxaa yeele dadka dad waa tiro badaayeen midda kalena waxay haysteen hubka xerooyinkii dowladdii yaalay oo dhana gacanta u galay dowladdii hubkeeda gacanta ugu dhigay ha marka rasaasta iyo qorankan jiibka la yidhaahdo waxaa loo ridaa sida akoo kale waa Ha.
garta nimankan waa niman cararo waxay la carareen waa waa wax xadidan tiro ahaanna dadka yaacayo tiro badanay ahayn dadkan ciidan oo helay ciidan- dad badan oo helay oo maarata marka eh, markuu arkay in arrinta aynan arrintaas isagu uuna babac dhigi karin ayuu wadaadadii oo jooga xera guul wada la yidhaahdo oo halkaas iyaguna isku diyaarin oo ku tababaranaya ayuu wuxuu yidhi saacadan laga bilaabo xilka adinkaa laydinku wareeji shareecada isa- islaamka nagu xukuma dalkana difaaca wuxuu ku dhahaa wadaadadii wadaadadii ku dhaha wadaadada arrintaas way la qaatay way qaateen dagaalkana way soo galeen difaacna waa xirteen difaacna waa xirteen wamaca daalika morganna waa soo galay oo dhinacu isaguna ka gala dagaalka waa maarata yani safka waasan dhinac uga jira Eh, dagaalkaas wuu bilowday muddow socday wadaadadu eh, x- x- maarata yani difaac adagay galeen oo la mari waayey waxaan xasuustaa xamar in dhaawacyada la iska daba keenaya araare araare araare araare araare ragga maarata halkaasaa la wad keenaya ciidanka ciidiid ciidanka ciidiid iyo u s da kadib waxaa meeshaas tegey wadaado sheekh xasan daar aweys sheekh xasan cali sow wadaad la yidhaahdo sheekh cabdulaahi lakeri meeshay tageen waxayna u tageen in arrintaas wadaadada ay ka- ka- kala hadlaan iyo inaysan ciidiid inaysan Waa inay waawaan ka galaan wadaadana dagaalka laga bixiyo waan.
waxayna u arkayeen inaan dagaalkan inuu babac dhigi karin isdaba joogga baabuurta ciidano isdaba joogta Mm.
iyo hubkay rasaasta ay nimankaan haystaan inay nimankaan haysan marka waadadan inay may ku qatalmin oo ay dagaal ka baxaan caydida ay u yimaadeen caydida waxay yidhahdeen nimankaan rabaa inaan la hadalno waa waan aan ka samayno xabad joojin marka saddex maalmood xabad jooji nimankaan waan u gudbaynaa markaan nimankaan meel was- la soo dhignana waan kugu soo noqonaynaa waxaan rabnaa nimankaan inaan dagaal ka bixino caydi waa ogolaaday eh, nimankii waa gudbeen wadaadadaa loo tegey wadaadada arrinkaas waa ku qanci waay waa diideen waxay maya marna ma ogolaanin ciidin inuu u gudbo kismaayo iyo mooryaantiis ma aqbaleen wadaadadii waa soo noqdeen laakiin sheekh xasan daari waa ku haray laakiin xasan cali sow iyo sheekh xasan cali sow hadda waa nool yahay nin noola joogo waaye iyo sheekh cabdullahi alkari ayaguna waa nool yihiin waa waa ka soo laabteen ciididii u yimaadeen waxay nimankii waa isla keeni weynay wax maarata wadahadalki ciidin saddexaas maalmood oo fikir fiican oo Xasan samaystay Daahir marka muxuu culimada ula haray ma dagaalku qayb ka noqday raggii ragga iyo hadda raggan kale waa uga dhowaa nin askarina u ahaa ee, mas-uuliyiintii oo itixaadkana wuu ka mid ahaa marka wuu la xijeclaystay raggiisa inuu ka- meel cilaa uga tago wuu iyu cuntami weyday marka wuu ku haray ku haray wuu ku haray Ee, markuu ku haray caydiid wuxuu sameeyey dagaalka meeshii ee, maarata yani wadaadadan ee, waagi hore weerar ku qaadayo weerar kuma qaadan wuxuu ku mashquuliyey madaafiic
waa markii xabajoojinta lagu lagu guuldareystay guuldaraysto ciidad weerar u qaaday weerar u qaaday waa garta wadaadada wuxuu ku qaaday weerar madaafiica Mhm.
weerarka ciidankaana wuxuu ku qaaday dhinaci morgan oo weerarkii tooska ah weerarka tooska ah Mm.
waxaa jabay oo jabiyey oo la dardaray weerarkii eh, ma- eh, difaaci oo morgan waa la jabshay ala soo waa la jabsaday soo jabsay wadaadada dhabarka dambe looga yimid Mhm.
wadaadada dhib weyn aa gaaray dhaawac iyo geeri iyo maarata firdhad aa ku dhacay Mhm.
markaan warkaas maqalnay anigu xamaraan kasoo baxay kismaayaan imid Mhm.
waxaan u imid bal arrintaas inaan maarata wix aan ka tari karno Mhm.
aan ka taro Ee, meeshaan imiday sheekh xasan daahir maarata yani ayaa dadka aruuriyey guri nin cascasay la yidhaha lagu aruurshay Ee, rag dhallinyaraha meesha ugu yimid waxaa ka mid ah raggaas nin la dhihi jiray maxamed muumin haaruun laakiin hadda ma noolo ninkaas waa geeriyooday Ee, raggaas dhallinyaraha meesha ku arkay waardiyaan qaban jirna habeenkii Yaa laga- yaa laga waxaa laga qabanaya dadkan meesha lagu soo aruurin dhaawacna waa leeyihin dad fayowna waa leeyihiin subaxii dambe sheekh xasan daara wuxuu yidhi waxaan tegayaa caydiid si aan uga helo gaadiid aan dadkan ku qaado Mhm.
waa baxay gaari u qaatay madaxtooyadu deganaa caydiid madaxtooyada kismaayo eh, caydiid wuxuu yidhi ma qaabilaha waa diiday Mhm.
maxaa yeele wuxuu aaminay inuu eh, ka mid noqday dagaalka dadka kula jiray oo waan waantii ninkii wadi uusan ahayn uuna ahayn wuu diiday ma qaabilaha yidhi waa garta waa la isku soo noqday waxaa la reeyay hal raadiyo baabuur si iska ah qof walba ha la isu diro hal raadiyo Mhm.
anigu waxaan soo helay baabuur oo yuudhi oo weyn oo wadaad eh, la dhihi jiray cali aftaag Mhm.
oo iska lahaa waagi dambena maxkamadda xarir yaa lasoo difaacaya lagu dilay Mhm.
dagaal oo maxamed khayr afrax ku soo qaaday maxkamadda xarir yaale Mhm. xilligii maxaakiimta islaamiga xilliga maxaakimta bilaawga ahayd Mhm.
maxkamadihii bilowday kamid ahayd xarir yaale Mhm.
waxaa soo weerarayay nin la yidhaha qayare oo raba inuu baabi'iyo marka ninkaas halkaas ayaa lagu dilo maar ku shahaado qaatay waa garta ilaah ka aqbal baabuuruu lahaa oo weyn aan soo soo helnay baabuurkaas dadkii raggaa la saaray iyo baabuur kale oo maarata iyagana la helay baabuurkaasaan wax ka raacay annagoo ilaalinayna raggaas waxaana geynay xamar waxaana xarun itixaadku markaas lahaayeenaa lagu dejiyey macrakadaas marka araare itixaadku way ku jabeen macrakadii kale oo ka dhacday bari oo waadintay qabsadeen oo maamuleen oo xukumeen oo maarata yani muddo ay haysteen kadib dagaal ka dhacayo cabdullahi yuusuf iyo xulafadiisii oo maarata ay ku qaadeenna aakhirka waa lagu jabay waana meeshii lagu kala tegey oo maarata yani nin walbamo ka yimid ha aada la yiri oo maarata lagu kala baxay dagaalkii saddexaad wuxuu ahaa annaga waagii sagaashan iyo labadii markii magaalada muqdisho dagaalada ahligaa ka bilowdeen qabiilku waa basal wax fiiq maayo meel ku ekaanaya maaha markii la yidhi irir iyo daarood ha loo diriro oo haddana maarata yani hawiye oo u s xamar qabsatay u s daas ku soo noqotay waxaa dagaal dhex maray cali mahdi oo madaxweyne kumeelgaara laga dhigay oo laba sano loo dhiiba jabuuti lagu soo doortay iyo caydiid oo jabhadihii mustaxiil iyo halkaas kasoo bilaaba dagaalka hogaaminaya dagaalkaas afar bilooduu socday oo habeeni maalin la dagaalamayo magaalada muqdishona la duushay dhibaato fara badan la geystay annagu marka wadaadda ahaan waxaan u baxanay meesha la yidhahdo marko markaan wadaadada dhan markay u qaxeen dadka marka u qaxan ka mid ahaa macashka afarta bilood dagaalka wuxuu tegey meesha ugu hooseysay abshir wuxuu yidhi abshalkiis waxaa ka mid ah wuxuu yidhi xeeradii salkeedaan tagnay xagafta ceebeeda meesha ugu abshir wuxuu noqday dadka u cararay kaaraan u cararay oo naftiisa la cararay gurigiisa waxaa lagu dilay wiilow adeer u yahay isaga la raadinaya wiilow adeer u yahay gurigiisa lagu dilay isagoo bakaara joogaale gurigii wiilka adeerka awhedaa lagu dilay carar markaasuu baawur caasiyaalahoo horey gaalab ka bannaanaayo qarafyo ahayo kaaraan aadi jir oo inta cimaam madaxa gashada oo raacay oo kaaraan tegay marka waa markuu leeyahay xeerada salkeedaan tagnay xeeradii salkeedaan tagnay xagafta ceebeeda gabayo badan weliba qabaa'ilka wuxuu ka tiriyey dagaaladaas dhacay yani uu ka tiriyey laakiin dadku aad uguma yani gabayis waxaa kamid ahaa qabiilka mar waxtaa uu ka gabiyey yani waa waxa qaxooti waa waxa qaybaha bulshadu qaranku waayeen waa waxa qalbiga nooga riday qaata ubadkiid waa waxa yani gabay dheeruu tiriyo qabiilku qadartaaba iga hilisee qoloma sheegteen agoolka soo jirto qadartaana iga hilisee qoloma sheegteen soo ma jeeda
alcumuum dagaaladaas qabaa'ilka iyo iyo dagaalada sugay markay bilowdeen markaa u jihaysatay annaga markaan markaan guurnay xaasaskeenni ciyaalkeenni markaan la tagnay mucaskara meeshaas laga furay waxaa marka markaas joogay niman mooryaano magaalada qasa oo magaalada haysta oo dadka dhibaato u geysta dadka weliba dadka cadcadka ah oo meesha deganaa wadaadadii nimankaas mooryaanta dagaalaa dhex maray wadaaday qafaasheen la dhihi jiray sheekh cabdullahi lakeri oo dadkii maarata meesha ku qaxay ka mid ahaa waxaa la yidhi saa lagu soo furtaa xoogaa la qaatay in lagu soo furto xoogyaa lagu soo furtay maalintaas waxaa shahiiday nin la jira siciid daawo oo ganacsadana ahaa yar dhalinyara ahaa kadibna nimankii meesha waa gacantooda waa laga baxshay bal iska dhaafay gandarshe iyo iyo meesha la jilmarka iyo waa la geeyey dad maarata yani ilaaliya ayagana dad marasahoo jilacsan oo dadka caadkaa deganaa itixaadka meeshay la wareegeen way maamuleen dekadda waxaa kusoo xirtay niman maarata macaawine waxaas dadka loo maar qaybi jiray mudday meesha joogeen mucaskar ahaana isu diyaarinayeen ilaa ay ka timaado unisom unisomaa timid unisom markay timiday waa la qaaday waxaa loo qaaday gadow beled xaawe iyo luuq alla aaday halkaas waa mar labaad mar saddexaad oo jihaad ka dhexeeya ethoobiya iyo iyo maarata yani jabhaddan maarata yani ka dhex dhacay waxaa jabhadda ethoobiyaanka sabab u ahaa oo watay niman siyaasiyiina oo shareecala dirar ah oo ugu horreeyay ninka la jira cumar xaaji masalle oo jenaraal ciidan uu ahaa wuxuu kamid noqday wasiiradii oo soo hogaamiyey wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya jenaraal uu ahaa cumar xaaji masalle ethoobiyaanka uu tegay la soo heshiiyey meesha loo qabto soo ma jeeda oo nimankaan meesha laga saaro ninka iyadoo dacwadii faaftay iyadoo meesha la maamulay iyadoo jaad iyo sigaar iyo tubaako iyo bakti la diiday iyadoo gabdhihii xijaaban yihiin iyadoo madarasaadku ay camiran yihiin iyadoo weliba madaraso oo maarata raxma la dhihi jiray oo aad wax loogu barto macad camaleed ay jirtay fahad yaasiinaa kasoo baxay fahad yaasiinka hadda aad maqasheen fahad yaasiin ilma asoo canug yar ahoo caatay ahoo fayriisu tirsamaan aan waxaan gey jiray celint taa gacanta ka qabto wuxuu dhiga jiray dugsi macalingaafo halkaasuu ka soo baxay itixaadkuu kamid noqday halkaasuu ka soo baxay marka waa ka halkaas ka indilaaqay oo markii dambena jasiire u noqday weriye u noqday kadibna adda halkaas maarata yani Kasii xubsiibtay.
kasii xubsiibtay dhibba male ee, marko marka ee, saasay aheeday ee, dagaalka oo gadana asaaskiisa wuxuu ahaa ma- mucaskarka ka bilowday ee, ma- marka ka bilowday iyo hubkii loo raray oo xoogeeyey cumar xaaji masalo etoobiya la heshiiyey waa ku- waa kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo lixdii etoobiya waagaas ka hor cag sooma dhigan dhulka soomaalida oo oo aan ka ahayn dhulkay hore gumaysanaysa oo lahuba oo ma soo gelin etoobiyaanku marka weerar xoog leh marka hore uma jirin ciidan etoobiyaan oo soomaaliya maya, soo galay soomaaliya sooma gelin xuduudda soomaaliya ciidan etoobiyaana sooma gelin waagaas kahor sagaashan iyo lixdii ugu horreysay Eh, xilligaa waxaa ninkii se- soo geliyey oo u saxiixayna wuxuu ahaa ninka la yidhaahdo eh, eh, oo watay cumar xaaji masale Eh, way soo galeen dagaal xoog leh ku soo galeen wadaadada marka waagaas hal mid ay ka qaldameen xamar xataa waa laga gurmaday dagaalkaas marka wadaadadu waxay ku qaldameen etoobiyaan wata taangi iyo diyaarad ayuu waxay isku dayen inay difaac ka hortag ah ay ku sameeyaan oo xabadka la saaro ficlan waxaa ka dhashay marka ingeeri badan ay ka timaado oo rag badan lagu laayo raggaas badan oo la laayey ayaa wuxuu keen marka in dagaalkii ay maarata yani isu bedelo guuldaro aad iyo aad oo lagu jabo aad iyo aad ha marka eh, dagaalki saddexdii dagaalba markay ku jabeen eh, itixaadku ama ictisaam ha noqdeene waa marka ay qaateen inay hub ka dhigaan eh, dacwana loo soo jeesto bis hub kala dhigo marka waxaa diidayaa la yidhaahdaa sheekh xasan turki iyo sheekh xasan daahir iyo dadkii diiday ayay ka mid ahaayeen waana dadka waxa ficlan dadka marka dambe abaabulka dambe ee, iska lahaa aad iyo oo maarata yani dib u soo abaabulay in jihaadka dib loo soo nooleeyo intaas anaga waxaa iigu xigay fursad ahaan ee, waa ogtahayo waxaa dalkii la wareegay qabqablayaal qabqablayaala isdiidan oo tiro badan aa xamar qabsaday oo ninba meel yaroo xeraa oo qabiilkiisu degan yahay ootay oo dadka inay isu gudbaan ummadda inay dekada la furo in aeroboorka la furo in noloshii ma- ummadda marna madfac la dhacaaya marna cunaqabatayn dhaqaale ku hay aad iyo aad iyo mooryaan dadkii maar diiranaysa oo nabadgelyadii ay gacanta ka baxday oo nin walba la dhacay Mm.
waxaa samaysa marka maxkamadihii islaamiga ahaa oo qabaa'ilka ku salaysnaa oo yaryaraa ah xaafad xaafad ka samaysmay waa marka meesha maxkamadaha halkan ay ka asku ay ka asku maayaan ka asku ka maayaan asku maayaan waa gartay Ee, xalqadan waxaan ku hakinaynaa halkan Mhm.
insha allahu tacaala xalqada dambe ayaan ka ambaqaadi doonaa maxkamadihii sida ay ku asaasmeen jabkii maxkamadaha shirarkii ee dhagarta iyo damindaabyada ahaa ee lagu kala dirayay jihaadka iyo maraaxiishii xigtayba insha allahu tacaala xalqo kale ayaan sheekhana ka dhigan doonaa xalqadeenan tan ahna intaas ayaan kusoo gebagabinaynaa kulanti dambe ayaa inoo balana sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة وألبسنا ثياب الخزي فأيقنا مدى النقمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة وألبسنا ثياب الخزي فأيقنا مدى النقمة فيا أبناء أمتنا أعيدوا لفجرنا البسمة فيا أبناء أمتنا أعيدوا لفجرنا البسمة فيا أبناء أمتنا أعيدوا لفجرنا البسمة نحب الله